waa salaamintii marka ugu horeysa salaan kadib waxaan la qabaa mahadcelintii ay soo jeediyeen wasiiradii iga horeeyey ee halkan ka hadlay ee ku saabsaneed soo dhoweyntii diiraneed ee naloo fidiyey markaan nimid halkan waxaan kaloo rabaa inaan hoosta ka xariiqo ahmiyadda ay leedahay booqashadan maanta iyo ahmiyadda uu leeyahay gobolka baay gobolka baay sidaad aragtaan muddo aada u kooban gudaheeda waxaa isugu soo noqnoqday oo soo booqday madaxda sare ee qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasi waxay idin tusinaysaa ahmiyadda gaarka ah ee dowladda soomaaliyeed ay siinayso shacbiga ku dhaqan gobolka baay waxayna u siinaysaa inay yihiin shacbi nabadda jecel oo nabadda ka shaqeeya inayyihiin inay yihiin shacbi wax soo saar inay yihiin shacbi dowladnimada iyo qarannimada ka shaqeeya inay yihiin marka aada iyo aad baan runtii arrintaas inaad sidaas inaad ku sifowdaan aad baan ugu faraxsannahay waxaana idinka rajaynaynaa inaad dadaalkiina sii labalaabtaan intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan soo koobo hadalkayga waxaa iga dambeyn doona wasiirka arrimaha gudaha runtii fursaddii maanta aada hesheen oo wafdigan heerka sare ah ee dowladda ka socday idin yimid si uu u ogaado dareenkiina iyo waxa aad qabtaan iyo maaragtay ra'yigiina waxaan u malaynaa sida muuqato waa ka faa'iidaysateen runtii dareenkiina si geesanimo leh oo aan cabsi lahayn ayaad u soo bandhigteen arrintaasna waxaa wax ka oran doona wasiirka arrimaha gudaha anigu waxaan rabaa amniga xaggiisa inaan dhowr arrimood aan ka jeediyo sidaa kale booqashadeen sideedaba sida aad wasiirku sheegay wasiirada iga horreeyey isaakana wasiirka uu sheegay waxay la xiriirtaa ukuurgelidda dhanka amniga iyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha marka amniga waa tan ugu muhiimsan amni haddaan la helin kuwa kale dhaqaale lama heli karo adeega bulshadana ma imaan karo amnina waxaa lagu heli karaa in shacbiga iyo ciidamada ay wada shaqeeyaan inaad idinka la shaqaysaan ciidamada amniga qaabilsan ee waddanka jooga runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa dadkii gacanta ka geystay in baydhabo la horeeyo oo maantana amnigeeda heerkaas uu soo gaaro laakiin waxaan qabaa amnigaas weliba horumar ka sii wanaagsan ayaa la gaarsiin karay haddii shacbiga iyo ciidamada iyo maamulka ay gacmaha intay isqabsadaan ay wada shaqeeyaan runtii haddii haddana waa wixii oo cabasho ahaa iyo ra'yigiina waa la maqlay dowladdana waa wasiirkaa ka hadli doona waxaan kaloo dhihi lahaa ciidan ma guulaysan karo haddaanan shacbiga taageero ka haysan amniga idinku idinku xiran yahay inaad iska qabataan midka tuugga ah midka wax qarxinaaya midka shabaabka ah ee dadka masoolooyin la daba taagan oo luuqyada ku jiro inaad iska qabataan xaqdarrada kuwa ku dila dadka oo aad soo sheegtaan oo aadan guryihiin u ogolaanin inaad u ijaartaan inay ijaartaan guryihiin aadan u ogolaanin inay ku dhuntaan inaadan u ogolaanin kuwa saas yeelaya runtii riximna ma aha qabiilna idinku ma aha waa dembiiliyaal marka marka inaad iska qabataanoo idinka soo sheegtaan ciidamada amniga waxay u taagan yihiin afar iyo labaatan saac inay amnigiina ka shaqeeyaan oo amnigiina ay horumariyaan sida keliya ay ku horumari karaanna waxay tahay inaad idinka la shaqaysaan oo wixii xog ah aada siisaan meesha kan wax kharibaaya uu joogo aada u sheegtaan bulshada ku dhaqan gobolkan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa bulsho fiican oo nabadgelyada jecel oo ammaanka jecel halkaas xunka ah ee ku jira ee dadka maaragtay dhiiggoodii bannaystay oo xoolahoodii bannaystay ee gabdhaha faraxumaynaya waa iska qaban kartaana iska qabta ciidamada la kaashada ciidamada ayaa idin joogo u sheega xogtooda ciidamada intaas markaan ka gudbo waxaan kaloo aan idin sheegi lahaa dowladda inay qorsho ay ku talagalsan tahay sidii loo xoreyn lahaa degmooyinka kale ee gobolka dhiman hadda baydhabo keliya noo xoreysan waa ogtiin iyo qansaxa dheer laakiin degmooyinkii kale waa dhiman yihiin sida diinsoor iyo buur hakaba marka dowladda qorshay wadaa sidii degmooyinka dhimanna si degdeg ah gacanta dowladda ay u soo geli lahayd waxaan kaloo waxaan kaloo dadaal xoog leh aan ugu jirnaa sidii loo furi lahaa jidka isku xira baydhabo iyo xamar waxaan rabnaa aanu ku talagalsannahay haddii a la yidhaahdo baabuurkii qofkii shakhsiga inuu baabuurkiis ka soo qaato xamar uu baydhabo yimaado baydhabona uu ka qaato uu tago xamar asagoo nabad ah waxaan rabnaa in maaragtay basaskii iyo layloonkii ka shaqayn jiray xamar iyo baydhabo dhexdooda ay dib u soo noqdaan oo furmaan arrintaana insha allah arrintaasna insha allah mar dhow ayaan rajaynaynaa idinkana waxaa la rabaa inaad gacan ka geysataan runtii waxaan kaloo rabnaa dhulka maadaama uu sii ballaaranayo degmooyin la xoraynayo oo aanu doonayno inaanu gobolka keliya baydhabo gobolka baay keliya meha aan u gudubno xudur iyo gobolka bokool intaba oo magaaladaas xudur iyo degmooyinka kale gobolkaas ka tirsanna aan xoreyno ciidan baa loo baahan yahay ciidankaas inaad kala shaqaysaan saraakiisha dowladda ee ku sugan gobolkan gaar ahaan magaalada baydhabo sidii ciidan loo tababari lahaa runtii ciidan tababarkiisana dowladda etoobiya ayaa diyaar noola ah inay noo tababarto ciidamada oo halkan amnigana wax ka geysatay marka ciidankaas soo aruurintiisa dhallinyaro fiican inaad la kaashataan saraakiishaas oo aad ka howlgashaan ayaan idinka codsanaynaa ciidamadaasna ma noqon doonaan ciidamo la dayaci doono sidii hore dowladdeennu siduu sheegay wasiir ku-xigeenka waa dowlad rasmi ah walow dhaqaalaha iyo tabarta weli aanan soo kabsanayn laakiin waxaa waajib ku ah kuna dadaalaysaa inay musheer iyo baahida ciidanka uu u baahan yahay daawada iyo cuntada iyo kulli ay ku habqabtirto marka insha allah arrintaas gacanku siiya saraakiisha